aad iyo aad baad umahadsantihiin hadinka iyo dhegeystayaashiinana waa idin salaamaya
waa tahay haddii aan ugu horreyn ku weydiiye mudana adigoo aada u mahadsan waxaad doonaysaa inaad wadahadal la gasho somalilan waa maxay sababta xilligan
sababta waxa weeye ciidamo somalilan baa dhulka jooga culays badan badan aada u badanna waa ku hayaan waxaanu isleenahay we want to give peace a chance bal nabadda iyo naba wada hadallo inaan chance siino diyaar baanu u nahay inaanu la hadalno dhulka iyagana ay nooga kacaan hadday nabad iyo in nabad lagu wada noolaadaan rabaan taas weeye ta nagu kalifaysaa waxaana farqarinaynana ma aha wal waxay tiraa xalaal dhabaana cad baa la fashaa diyaar baanu u nahay wixii wax naga dhexeeyaanba in marka hore wadahadal iyo xurmo iyo wada noolaansho in lagu soo dhawaado sidaasaanu u raadinaynaa inaanu wadahadal la yeelano waa gartay dagaallo idinka iyo somalilan idin dhex yaalla ayaa ilaa hadda ka socda deegaanada lagu muransan yahay marka soo wadahadalkaasi kama horrayso heshiis xabad joojin ah iyo weliba kala gurasho ciidan iyo joojinta gulufka colaadeed
anaku dee taa lama gaari karo haddaan wadahadallo bilowgi jirin midaanu anaku ku gola tegaynaa ee iyaka rabnaa inaanu isku hor fadhiisanno wadahadalladu ma soconayaan haddayn ciidamadaasi meesha ka baxin annaku cidda weerarka wadnama nihin iyakaa dhulka sooriya sanaag iyo cayn yini iyagaa magaalo madaxdii haysta annakuna waxaa naga go-an inaananu ogolaan sidaa awgeed bal inaanu marka hore hollino haddii nabad iyo wadahadal lagu gaari karo xal oo saad sheegayso eedmadooda ama xabad joojin lagu bilaabo hadda xabad maalin walba socotaa ma ay jirto ciidamadu meeshay joogaan meel ay joogaanna waa naqaan waxaanu ogolaanayna una dulqaadanaynana ma aha wadahadal baanu ka dorbidaynaa anana inaanu xabad iyo dhiig hor oo daata aanu meesha ka bilowno
waa tahay waxaad noo sheegtaa bal waa maxay shuruudda aad ku xidhayso wadahadal toos ah oo aada la gasho maamulka somalilan
waxaanu rabnaa cidda la hadlaysaa ma aha somalilan oo iska yeelyeelaysa inay maamul tahay waxay la hadlayaana dad shacbiyay yihiin sida qura ee aanu la hadlaynaa waxa weeye maamulka khaatumo iyo maamulka somalilan oo isu yimaada oo wada hadla shacbi ka tirsan dhulkaa sooliya sanaad iyo cayn oo haysta mandate ama awood u leh inay wada hadallo galaanna ma jiraan waxalaala waxay soo kordhinayso na ma ay jirto markaa shardiga ugu horeeyaa waa mutual recognition annana inaanu aragno maamul inay yihiin iyona noo arkaan inaanu maamul ahay waa waaqaca kabta ee jira wixii raba nabad waarta in lagu soo dhawaado waa gartay ma ogoshahay in maamulka hargeysa aada la gasho wadahadal aan shuruud ku xirnayn
shuruudda ugu horeysaa shiiko waxa weeye inay khaatumo u arkaan maamul dhulka leh dadkooduna iyadaan cidina khasbin dooratay ka shirtay halgan u gashay inay shiraan arrimahooda gooyaha ka joogaan maamula ay dhistaan maamulkaasaana uga wakiila wixii wadahadale cid la gelayaan ama ha noqoto somalilan ama cid kale
bal ka waran haddii somalilan ay diido wadahadalkaaga iskabaddaa shuruudaha e
wadahadalka hadday diido annaku waxay naga tahay in ummadda soomaaliyeed iyo adduunweynuhu ogaadaan inaanu annaku nabad rabno wadahadal la rabno cidda hadda meel walba la wareegaysa annaka iyo khaatumaa wadahadal noo socdaana waa maamulka somalilan waxaan caddaynaynaa wax noo wada socdaana ma jiro wax noo bilaabmay ma jiraan wax noo wada socdo hadda aanu fognahayna ma uu jiro hadday iyaku nabad rabaanna wadahadalkaasa aan isleenahay xal waa lagu gaari karaa annagu dhulkooda iyo danahooda duulimaad kuma nihin sababay u joogaan iyaga oo dad soomaaliyeed oo shacbi soomaaliyeed oo aanu wada degno oo in badan inaga dhaxayso inay yidhaahaan ciidamadayadaanu usoo diraynaa meesha oo dhuwayan lahayn inaanu kusoo duulo oo qabsano oo khatab ay nooga mid noqdaan dee taasu ma suurtoobeyso mana ogolaanayno wax alaala wixii kale ee markaa noo furan yaanu anaku markaa qaadaynaanu laakiin waa adhilaynaa allihiin haddii alla yahay dhulka iyaga nooga baxa aan wada hadallo hadday diidaan dee cidda wax ku cidda ballamo ku yeelanaysa aan aragna maanta iyagaa dhaqan iyagaa maamula iyagaa adduun weynuhu hadda saddex iyo labaatan afar iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey waxay dhaqaalo iyo gacan siiyaan somaliland baa ugu badan soomaaliya waxa ay taraan marka hadday taa iyo ku diidaan oo dagaal ka xigan taana la sahla annaka wax nagaga lumayaa mesha waa gartay marka waxaad noo sheegtaa bal deegaanada rasmiga ah ee somaliland iyo khaatumo ay isku haystaan
dagaalada meelo la wada dagaalaa jireen gobolka sanaag la yidhaaho dad badan oo kala gedisan baa dega khaatumo deegaan magaalada ama gobolkaa sanaag oo dhan ma wada sheekaysanayno annaguba falliwaayo kuma soconno deegaankan la yidhaaho togdheer ee guuhood loo kale december kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kow sideed iyo tobankii gobol ay jirayna waa naqaanaa laakiin haddii xal la rabo soomaaliya waxay qaadatay four point five dhulkana waa lala kala ahaan jiray waana la kala leeyahay annaku wixii xuduuda ah ee laga wada hadli karo si loo sameeyo wax laysla ogolaan karo annaku diyaar baanu u nahay dhulka aanu leenahay shool iyo sanaag iyo cayn waa shooloo kale waxaan qabaa somaliland wax muranay shool ku haysaa ma ay jirto laakiin sanaag iyo cayn waxaan qabnaa in wada hadallo bal xuduud wixii noqon kara in laga baaraandego oo laysaga yimaado wada hadaladayna arrimahaas oo kale lagaga hadli karaa laakiin waxaanu sheeganaynaa ee dadka iyagu joogaana waa sool sanaag iyo cayn
waa tahay bal inoo sheeg gobollada rasmiga ah ee uu sheeganayo maamulka khaatumo state
waa intaa hadda aan kuu sheegay sool iyo sanaag iyo cayn weyn
waa gartay mudane cali khaliif gallayr adigoo waktigaaga aada ugu mahadsan idaacadda goobjoog waxay ku weydiinaysaa su-aalo ku saabsan xiriirka puntland iyo khaatumo markan waxaa dhowaan sheegtay in aad in aadan la gelaynin wax wada hadal ah maamulka puntland bal maxaad ku sheegi kartaa sababta arrintaasi ka dambaysa
sababtaas intii cabdiweli cali gaasuu madaxweynaha noqday in badan baanu hollinay toos inaanu isagana ula xidhiidhno maamulkiisana ula xidhiidhno meelaha qaarkood waxbaanuba wada bilownay uus baanu se ka taaganahay warka uun ugu dambeeyey cid walba ay maqlaysayna mar walba dibadahan usoo baxay ma huba ma b b c da mise voice of america wuxuuba la soo taagan yahay annaku afka uguma ananqurina hadale wuxuuba la soo taagan yahay sool iyo sanaag iyo cayn distoorkayga puntland oo muqadasa yaa tilmaamaya in sool iyo sanaag iyo cayn puntland ka tirsan yihiin sool iyo sanaag iyo cayn waa run maamul waa wada samayseen bishii august kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed door baa la mooday dadku iyakoo miyir qaba yay yidhaaheen aan ka wada hadallo maamulkaana samaysteen waa ku hungoobeen ma uun ahaa hadda warkaa uu isagu uu sheegayo ciddii danaynaysa cabdiweli waa nin economista barnaamij ay soo saareen document yar oo kaga hadlayo qorshahooda mashaariicda iyo horumarka uu puntland ugu talagalay haddaba meesha uu leeyahay dastuurkayga muqadaska ah yaa sool iyo sanaag iyo cayn ka dhigaya inay puntland ka tirsan yihiin barnaamijka dhowrka sano ee soo socda ee qorshaha ama dabidasid ama horumarin toban doolar uguma tala gelin toban doolar barnaamijkaa kuma taalo dee waa hadaluu markaa af laga yidhi waa nin uun iska waxaan u malaynayaa hadal hadalka ku hadlaya waxaanu markaa annaku isagaa maamulka ka madaxa isaga iyo xukuumaddiisa iyo taageerayaashiisaba waxaan u aragnaa hadduu mas-uulka ugu sarreeyen yahay fikirku qabaa hadduu kaa yahay waxaanu ka wada hadli karnaana ma ay jirto ciduu khasbi karaana ma ay jirto isagaa laga sheegayey haddii afti laga qaado ummadda boqolkiiba sagaashan anay hila jiraan waxaan u malaynayaa wadaadku waa iska hadlay sidaa awgeed baanan rajo uga qabin wadahadal isaga iyo maamulkiisa haba yaraatee aanu rabno ama diyaar u nahay inaanu laba yeelano
marka ma jirtaa in maamulkaada iyo puntland aada horay wadahadal u bilowdeen iyadoo dhanka khaatumo aad ka wada socoteen adiga iyo garaad jaamac garaad cali
aniga iyo garaad jaamac garaad cali telefoonna waa lagu wada hadlay magaalada burtilada yidhaahana waaba tagnay wafti anigaan markaa hogaaminayaanu ku tagnay isagaa saa u qeexay soomaalidu waxay la yidhaahaa sagaalada waxaan qarsoonayn qarisa inaku arrimaheenu waana four point five in qabiil loo hadlana waxaad moodaasi in looga xishoodo hadda weli isagu waa nin cumar maxamuud ah isagaa keenay fikirka ah puntland ama masharteen iyo khaatuma waktiga kan ma shiri karaan waxaan rabaa inaan wax ku biraarbo cumar maxamuud oo laftiisa iyo reer khaatumo inaan isu nimaadno burkeela isugu nimaadno waa isugu tagnay hadal baan noo bilaabmay marku wuxuu ahaa guddi xaggooda ka soo jeeda iyo mid xagga weyn ka soo jeeda inay hawshan sii wadaan ilaa laga gaarayo khaatumo dhiggeedu waa puntland in puntland iyo khaatumo ay wada fadhiistaan oo shiraan muran madoonta weeye annaku dadka dhulkaa ku nool iyo annaku haddii shuqul soomaaliya laga hadlayo dad isaa wada gashaanu nahay dad dana badana ka dhexeeyaan baanu haynaa ummaddaa iyo shacbigaa annaku wax colaadaanu haynaa ma jirto laakiin maamulkan puntland iyo kii ka horreeyey midoodna afar faataxo inay noo soo diraan kama aanaba filayn haddana kama hayno cidda saduulimaadka ku ah ciidama ay leeyihiin oo nakhasbi nakhasbayaana ma jiraan nakhasbi doonaana ma jiri doonaan laakiin arrimaha siyaasadda haddii la eego puntland bajet badan ay leedahay oo waxay ku kharash garaysaa inay khaatumo dhismin in odayaal marba wixii ay heli karaan ay u yeedhaan oo kharash badan u geliyaan kuwaasuna kuwo u soo horinaya ictiraaf iyo wada noolaansho iyo nabad iyo xurmo maaha iyana waa og yihiin waxay u rabaan photo marka nicholas k oo kale uu garowa tago inay dhow odayo meelaha taag taagan ay u yeedhaan oo yidhaahaan waa kuwa mas-uuliyiintii khaatumo labada ninna madaxweyneyaal bayba ka ahaan jireen khaatumo waa run taariikhda waa ka ahaan jireen laakiin dad hadda kalsooni dadkooda qaba oo garowga ku joogana maaha waxaan uun tilmaamayaa annaku dhulkoodana ma rabno cidda laakiin ilaa iminka aanu uga taageeranahay danaha yaga adduun weynuhu ma maqlaysaa si fiican
danaha yagaan annaku leenahay oo ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka federaalkaa ku jira ninka geed dheer iyo mid gaaban u fuulay markii hore prime ministerka ahaa iyo hadduu madaxweyne yahay ee ku murmaya xildhibaanadii dadkaas inuu isagu magacaabo ayana awoodda xagguu ka keenay awoodda intaa leed meel kaloo soomaaliya ah eleylaal lays yaqaanaaye qabiilka soomaaliya degmooyinkeedii gobolladooda dadaan u dhalan oo aan gobolladaa wax ay ka haystaan oo kalsooniya ayin jirin anaa ku amarku taageerinaya waa beelqaaf waa waxaan hadda leeyahay wadahadalanamada dhex mari karo inta uu saa u hadlayo ficilkiisana uu kaayahay
cabdiweli gaas waxaa kaloo uu sheegay in uusan gorgortan ka geli doonin deegaanada puntland ee khaatuma ay sheegato marka waa kuwee deegaanadaasi
deegaanadu ka hadlawasiilasanaan lahayn ma arag weligii ma tegin umalay maayo xitaa jibrafigeeda ama xeelasheeda ama deegaankeeda inuu yaqaano hadduu mas-uuliyaddaa leeyahay oo saa ugu degan yahay yaaba la haystaa cadow baa haysta ama kutaageerin badan iyo caburin iyo dhiig badan oo daadanayaa jira hadallow towr dastuurkiisa muxuu farayaa mas-uuliyaddiisu markaa inay tahay dawaajibkiisu ma ahaadeen hadday dhab ka tahay inuu taakuleeyo hadduusanba isagu wax xeraynaynin inuu taakuleeyo ummadaasu siday u soo ceshato dhulkeedaas u midheed buu ka akristay ama dastuurka uu sheegayo oo reer qaarkuma waa ka qayb galeen ama dadka dhulkaa umawlida waa tageen haddayan garowe iyaku markaa tegin bishii august sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed waxaa hubanti ah puntland waxaa la yidhaaha inay madhisanteen shirkii ka ka hordheeyey qardhaa bay isku barteen qardhay shirka ku barteen waa u suurtoobi kara weydeen maamul inay samaystaan leanno markaa dadka soom iyo sanaag iyo cayn shirkaa kama qayb gelin iyakaa ilaahay sabab uga dhigay inay wax ka sameeyaan dastoorkaana ka ay ku heshiiyaan oo sidaa loo dhigo in anfixi waa dastuurkaas wax danuu noo hayaana ma ay jirto guuddaa uu leeyahay aniga muqadas buu u yahayna isagu u yahay laakiin ciduu ku kasbi karaa ma jirto cabdiweli iyo taageerayaashiisana waa og yihiin haddayan heshiisyo kale somaliland la gelin meelo kale ka soo wareegin warkaa uu sheegayaa waa war hadoofa iyadana uu leeyahay oo dhulkaa tegi karaana ma jiro haysan karaana ma jiro marka inuu warkiisa uu meelaha international community-ga iyo markuu tago ee b b c ama voice america ka hadlo uu warkaasoo kala sheego waa war aan jiri doonin waana isagaana maqashiinayaa laba daraalo waxaanu u rabnaa inaanu somaliland wadahadal la gallo inaanu tusi karno arrimaha yaga inaanu anaku ka bogan karno dalka yagana xorayn karno hadduu markaa isagu usoo jeesanayo oo odhanaya anaaba ku duulaya oo qabsanaya ahlan wasahlan ahlan wasahlan waa soo dhawaynaynaa
waxaa jira wadahadallo aada horay ula gasheen maamulkii la baxay makhir state ee horey uga go-ay maamulka puntland marka maxaad isla gaarteen maamulkaasi
maamulkaasu arrimahooda iyakaa leh iyagaa taladooda leh waxalaala wixii ay door moodaan ee ay u arkaan inay danahooda ku daarayaan annaga boqol kiiba boqol waa ku taageeraynaa waana xidhiidhna waa naga dhexeeyaa ilaa heer ama ha ahaato odayaashooda ama maamulka laftiisa wixii hadda ka jira wadahadalna waa naga dhexeeyaa dad ehelaanu nahay dad dhulka wada degaanu nahay dad taariikhuna mid isticmaalayo mid intii dawladda soomaalidu jirtayba dhulka iyo talaba ay ka dhexeeyaan baanu nahay laakiin laa ikraaha fidiin cid wax khasbayaana ma ay jirto hadday diyaar u yihiin aanu garbaha aanu gacmaha iswadaagsanno oo aanu istaageerno oo wax wada samaynana boqol kiiba boqol waa soo dhawaynaynaa laakiin taladooda iga kaale
waa gartay haddii idinka aada ku lug leedihiin arrimo ku saabsan gudaha puntland sida maakhir oo kale saw taasi puntland marmarsiiyo uma siinayso in ay soo farageliso arrimihiina
oo puntland hadda xaggay joogtaa siilaanyo madaxweynaha maamulkaa qaada muxuu ahaa somaliland markuu warasquray ka degayo ama baran tegayo ama ciidamadiisii joogaan ama maamul jooga oo physically jooga oo uga wakiila waa isyeelyeyn waxaasu puntland haddii reer maakhir ay puntland ka mid noqonayaan hadday keligood isu taagayaan hadday somaliland ka mid noqonayaan iyagay u taal taladooda iyo kaale garowow arrintaas uma taallo